بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رب العاalمين والعaقبة للمتقين ولا عdوان إlا عlى الظالمين وصلى الlه وsلم وbارك عlى محمد وعlى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الlه ma yظhر min النجاaسات ma yadhuru min annajaasaat halkan waxaan ka gelaynaa waxyaabaha najaasaadka ka mid ah ee daahirooba waay waxyaabaha nijaasta ah waxaynu u qaybinaynaa laba qaybood mid waxaynu odhanaynaa cayn najisat waa cayn nijaasa waa shay waa yani laftiisu waa nijaasa wey waa acyaan nijaasaba sidooda nijaasu yihi iyo mutanajis mutanajisku waxa weeyaan shay nijaasoobay yani marka hore daahir buu ahaa laakiin wuu nijaasoobay caynta nijaasta ah marka horeba sidaasi nijaas ku tahay wey waxyaaba nijaasaadka culimadu way tiriyaan waxayna u tiriyaan si loo ogaado oo la yskaga ilaaliyo oo haddii maradii iyo jidhkii iyo wixii lamidkaha ay gaadho marka waxa weeyaan la yskaga nadiifiyo marka caynta nijaastihi waa sida kaadida saxarada dhiig dhiigga medida wadida khamriga waa nijaas hadda ma garata neefka baktiyey ee dhintay waa cayn nijaasa wey marnaba daahir mu ahayn kaadidu maray daahirayd ma jirta may jir ka waxaa hadaa waa waa nijaa waa cayn nijaasa wey mutanajisku waxa weeye marka hore daahir buu ahaa laakiin nijaas baa ku dhacday wuu nijaasoobay sida maradii oo kale jidhkii oo kale dhulkii oo kale waxyaabahaas yacni dhulku waa daahir maradu waa daahir jidhku waa daahir laakiin haddii nijaasay ku dhacdo biyuhu waa daahir haddii nijaasay ku dhacdo oo nijaastaasi ay markaa ay nijaasayso mutanajis baa la odhanaya mutanajis u nijaasooday baa la odhanaya hadda ma garata waay isagu marka wuxuu u qaybsamaa shayga mutanajiskiihi waxay suurtagal tahay in la daahiriyo iyo waxayna suuragal ahayn in la daahiriyo maxaan idhi waxay suurtagal tahay in la daahiriyo marada dhulka jidhka biyaha waxaasoo dhan waa loo daahirin karaya iyo kuyoka la midka ah waa la maydhi doonaa qaarkood waa la nadiifin doonaa qaarkood biyahaas oo kale qaabka loo daahirina waxa weya biyo badan oo kale in lagu shubo oo isbeddelkii ku dhacay meesha ay ka baxaan marka way daahiroobaya waxaa jira ashyaa nijaasooba oo aan daahiroobin aan suurtagal ahayn bimacnaa in la daahiriyo aan suurtagal ahayn in la daahiriyo malabka oo kale malabka hadduu nijaasoobo oo nijaasay ku dhacdo oo nijaasuu noqdo lama daahirin karayo subaguna waa la mid khalku waa la mid saliiddu waa la mid hadday nijaasoobaan subagii hadduu nijaas noqdo tusaalaha oo nijaasay ku dhacdo oo nijaasoobo lama daahirin karayo inkastoo culamada qaar ka mid ah waa la daahirin kara lakiin lama daahirin karayo marka horta halkaa waxaynu ku haynaa cayn nijaasa oo sideedaba nijaas u ah iyo shay nijaasoobay oo mutanajis ah soo ma acyaanta nijaasta ah iyagu asalkooda iyo abuurkooda sidaasay nijaas ku yihiin sooma nin o dhan maba daahiroobaan iyagu ina shaygu markuu nijaasoobo marka hore daahir ahaayo nijaasoobo ayaa daahiriya laakiin shay marka horeba nijaas ahaa kaadida oo kale miyaan daahirin karaya lama daahirin karo iyo saxaradii iyo saaladii waay saddex shay unbaa daahirooba acyaanta nijaasta ah saddex ka mida unbaa daahiroobay waa khamrada saddexda shay isaga inoo sheegayaba saddexdaa shay inoo sheegayo mooyaane wax kale oo daahir noqdaa ma jiro saa la soco dhiiggi mala daahirinaya maya ma daahiroobi laakiin saddexdaa shay waa ka alacyaanu الnajisa saddexdaa shay unba daahir noqonaya la socado aladi yadhuru ka daahiroobaya oo min الnajaasaati nijaasooyinka ka mida halaaثatun saddex weeyaan alkhamru khamriga idaa takhalalat binafsiha gaarkeeda markay khal u noqoto gaarkeeda markay khal u noqoto wa jildu lmaytati baktiga haragiisa idaa dubiqa marka la megdiyo ama la hooriyo wamaa saara xayawaanan iyo wixii markaa noqday xayawaan saddexdaa wey alladii yadhuru ka daahiroobaya oo min annajaasaati nijaasooyinka ka midihi halaaatun saddex weeyaan saddex baa markaa daahir noqonaya wixii nijaasaadka ka mid a nijaasaadku nijaasaadkii caynigaha wey yani waa annijaasaat alcayniyan ujeeda annajaasaat waxa weeyaan alacyaan cafwan alacyaan annajisa waa acyaantii nijaasta ahayd wey waxaa ka daahiroobaya uun saddex shay alkhamru khamriga idaa takhalalat binafsiha nafteeda markay khal u noqoto naf iyadaa khal noqonaysa khamriga de waxaa laga sameeyaa waxyaabo marka hore la cuno oo xalaala sida timirta oo kale tufaaxa oo kale ayaa laga sameeyaa qamadida oo kale qamx baa laga sameynaya marka waa la khamiiriyaa marka la khamiiriyo ay khamiirto ayaa waxay gaadhaa xaalad qofku haddii uu cabo shayga la khamiiriyey uu ku sakhraamay marka xaaladda ay gaadho waxaa la yidhaahdaa khamri baa la yidhahdaa oo qofku duu ku sakhraamay maalan qamadidii oo kale haddii uu khamiiriyo intuu biyo ku shubo uu khamiiriyo oo deetna ay gaadho haddii la cabo inuu qofku uu ku sakhraamo khamrad bay noqonaysaa oo qofku hadduu cabo dee uu ku sakhraamaya le haddana khal bay noqotaa khal ayay noqotaa oo khalku waxay noqotaa khalkan aynu isticmaalno oo kale waxay ku noqonaysaa sakradda xaaladda sakradda inay dhaafto oo markaa xaaladda ay gaadhay waa la daynaya dabeetna waxaa ka baxaysaa sakradda baa ka baxaysa wixii wax sakhraaminayay ayaa ka baxaya biyo caadiyo la cabi karo oo la isticmaali karo bay noqonaysaa markii biyaha ay noqotona khal baa la yidhahdaa khalka waynu wada naqaanaa dhammaanteenbe soo ma saa wey imika nin ka sheekeynayaan arkay tufaaxa saa looga she saa looga sameeyo khalka looga sameeyo tufaaxa uu meydha waa waa la meydhayaa buu yidhi waa la nadiifinayaa waa la googoynaya weel baa lasoo qaadaya afka laga xidho karayo oo baaldi oo kale ah dabeetana waa la nadiifinaya isagana waa la qallajinaya waa lagu ridaya marka lagu rido biyana yaroo biyana waa lagu shubaya afkana waa laga xidhaya hawadana waa loo diidaya mudduu haasaa u olaya bil oo kale u olaya oan la taabanayn oon la furayn bil markuu yaallo wixii uu isla qurmaya wuxuu gaadhay xaalad haddii iminka biyaha la cabo lagu sakhraamayo haddana wuxuu kuli bil kalea la sii daynaya sakradda baa ka baxaysa qofka hadduu cabbi ku sakhraami lahaa ayaa muddada haddana la sii daaya ka baxaysa dadna khal buu noqonayaa buu yihi marka khamrigu sidee buu isagoo khamriga ayaa uu khal noqday idaa takhalalat binafsihaa marka iyadu gaarkeeda iyo nafteeda ay khal u noqoto wuxuu gala jeedaa khal lagama dhigayo yacni bificli faacil qof ficilkii khal lagagama dhigin ee iyadaa khal iska noqotay halkaasaa la dhigay dabeetana iyadaa kartay markii ay kartay ayaa waxay iska saartay sakraddii baa ka baxday dabeetana waxay markii dambe ay noqotay shay la cabi karo oo aan lagu sakhraamaynin oo khal ah marka waxa la odhanayaa waxay noqotay daahir ina khamradu waa nijaasi khamradu waa nijaas khamrigu waa nijaas marada hadduu kaa gaadho waa iska meedhaysa dhulkii hadduu gaadho waa laga meedhay waayo marka haddii uu qofku isagu khal u ka dhigo khamradiina ma daahiroobayso matalan haddii uu khamradii soo qaado basal iyo toon intuu gogooyu ku dhex rido dabeetana ay karto basashaa lagu riday iyo toontaa lagu guray ayaa karisay dabeetana waxay waxaa ka baxday sakraddii baa ka baxday wixii wax sakhraaminaya baa ka baxay biyo caadiya noqdeen oo khal ah oo la cabi karo marka iminka qof baa khal ka dhigay waa kan waxaan uu ku ridaybu de khalay ku noqotay marka waxaa la odhanayaa maxay daahir maaha waa nijaas nijaasida baaq kutay goormay daahiroobaysaa marka iyadoo iyadoo waxba aan lagu sameynin sakradda ay ka baxdo ma fahanteen halka hadda ya marka qofku isagu uu ka saaro sakraddii u khal u ka dhigana daahir maaha marka iyu sideeda iyadu khal u noqotana inta la iska daayo iyadu banaankaas ka taalla iyadu uu ka baxo sakraddi ka baxdo biyo iyo caadiya noqotana oo khal ah waxay noqonaysaa markaa daahir buu noqonaya intaas weeyaad khalad binafsiha saas ugala jeeda wajildu lmaytati baktiga haragiisa idaa dubiqa marka la megdiyo ama la hooriyo baktiga neefku markuu baktiyo isaguna waa nijaas isaguna waa nijaas waay ibni aadamku un ka reeb sad baktiga bakti oo dhan waa nijaas saddex baa laga soo reebay saddex baktigoodu waa daahir aadamiga ibni aadamka isagu waa daahir marka u dhinto nijaas ma noqo dhimashada nijaas ku noqon maayo ya ka labaad waa kalluunka asanka isaguna waa daahir baktigiisu ka saddexaad aljaraad ayax isaguna waa daahir saddexdaa waxay ka soo hadhay baktigooda maxay nijaas weeyaan haddaba nijaastii markuu nijaasoobo neefka u baktiyo haragiisa lagala baxayna harag waa lagu intifaacay waa lagala baxaya neefka haba baktiyabe harag waa laga qaadan kara waa lagu intifa waa lagu intifaaci karaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu soo maray rag qorashta ka mid ahoo lax ay lahaayeenoo baktida jiidaya markaasu waxa uu ku yihi low akhadtum ihaabahaa haraggeeda haddaad qaadan lahaydeen way ficnaan lahayd maaa rasuulka ilaahay inahaa maytatun waa bakti weeyaan markaasu wuxu uhi yuطahiruha almaau walqarad marka yani inuu inuu inuu haragu uu nijaas yahay laakiin la daahirinayo rasulku u sheegay calayhi الsalaatu wasalaam marka waa lagu intifaacaya marka neefkii baktiya haraggii haddaa laga saaro haraggana waa nijaas haraggu waa nijaas neefku waa nijaas haraggii laga saarana waa nijaas laakiin waa la daahirinaya maxaa lagu daahirinaya in la magdiyo waa la horinaya waxyaabaha fadalaadka iyo waxaa kusoo raacay oo dhan ayaa marka waxa weeyaan laga saaraya ama waa la magdinaya qoloba se u taqaano soo ma taqaanin ya a markaas wuxuu noqonayaa haraggiina daahir buu ahaan noqonaya neefkii baktiyay haragiisa iyo waa nijaasilan waa la daahiriyey maxaa lagu daahiriyey magdinta ama hoorinta wamaa saara xayawaanan iyo wixii noqday xayawaan nijaas buu ka dhashay waa xayawaan nijaas ka dhashay weyaan isaguna marka xayawaanka nijaasta kasoo ka ka yimid isaguna waa daahir matalan neefku markuu baktiyo halkaa iska yaallo in muddo ah waxaa kasoo yaacaa xayawaan yararba ku dhasha ama dirxi ha noqdo ama waxyaabo kaleba ha noqotabe waxaa yarar ka dhashay isaguna waa aahir wey waa aahir wama saara xayawaan saasuu kala jeeda shay nijaasa oo meel yaalay ayaa waxaa ka dhashay xayawaan baa ka dhashay xayawaankaa ka dhashay waxau noqonayaa aahir buu noqonaya isaguna wama saara xayawaan waa saas weya annajaasaat annajaasaatu nijaasooyinku halaaatun saddex weeyaan muqalladatun mid la adkeeyey wa mukhafafatun mid la fudeydiyey wa mutawasitatun mid la dhexdhexaada almuqalladatu tala adkeeyey najaasatu lkalbi eyga nijaastiisa weeyaan iyo walkhinziiri khinziirka iyo wa farci axadihimaa midkood farciisa labadaa midkood farci wlmukhafafatu nijaasta mukhafafadihiina bowlu sabiyi ka yar ama inanka yar kaadidiisa weeyaan alladii kaasoo lam yadcam aan cunin gayra labana cunto waxaan ahayn walam yabluq ilxawleyn laba sannadoodna aan gaadhin waalmutawasitatu ta mutawasidadihiina saa'iru najaasaati nijaasooyinka intoodii kale ee hadhay weeyaan almuqalladatu nijaasa muqalladadihii tathuru bisabci khasalaatin toddoba maydhi ayay markaas ku daahiroobaysaa bacda isaalati cayniha caynteedii markii la zuuliyey dabadeed ixdaahunna midkood bituraabin ciid ayuu ahaaday waalmukhafafatu ta mukhafafadihiina tathuru birashi ilmaayi calayhaa biyahoo markaa lagu rusheeyo dusheeda ayaay ku daahiroobaysaa maca alkhalabati iyadoo lala jiro waxa weeyaan biyihii inay qaalib noqdaanay bataan biyo xoogaayoo badan maca alkahra yacni wa isaalati cayniha iyo caynteeda oo la zuuliyo waalmutawasidatu mutawasidaduna tanqasim waxay u qaybsami doontaa ilaa qismayn cayniyatun iyo wa xukmiyatun labadaas ay u qaybsami doontaa alcayniyatu nijaasta caynigihi allatii tii weeyaan lahaa lownun midab leh iyo wa riixun ur iyo wa acmun dhadhan walaa budda min isaalati lowniha waxaa laga maarmaana midabka in la zuuliyaa waa laga maarmaan midabka in la zuuliyaa midabka zuulintiisa waa laga maarmaan iyo wa riixihaa urteeda zuulinteedu iyo wa acmihaa dhadhankeeda zuulintiisa waa laga maarmaan waalxukmiyatu ta xukmiyadihiina allatii tii weeyaan laa lowna walaa riixa midab iyo ur iyo walaa acma laha dhadhan u sugnaada aanu jirin yakfiika waxaa kugu filan jaryulmaayi calayhaa biyaha in lagu dul shubo oo lagu marka dul yaacaan ama lagu meedho ayaa ku filan hal mar yana meedho nijaasi laga zuuli ayaa ku filan waay najaasta taqsiimku inoogu qeybiyey sheekhu laba qaybood ayuu inoogu qeybiyey ya laba qaybood mar wuxuu u qeybiyey saddex marna wuxuu u qeybiyey laba la socdo iyon ku dhaafi la socdo waxaa loo qaybinayaa mar saddex baa loo qaybinaya markaa saddexuu inoogu qaybiyey muqalladatun mukhafafatun mutawasitatun somarati waa saddexdaas muqallada waa mid keliya muqallada waa laba ujeeda mukhafafa waa mid keliya isu geyntaas waa isku misa ya saddex saddexdaa wixii ka soo hadho mutawasita ma fahamti hay maxaan idhi hay ya ha taas waa intii hore inta dambe ujeeda ya maxaynu nidhi waa muqalladadu waa imsa laba mukhafafaduna waa imsa ya mid saddex soo halkaas maaha saddexda wixii ka soo hadha maxaa la yidhahdaa saasad xifdaysaa muqalladadu ayga iyo doofaarka nijaastiisa labadaas ayga nijaastiisa iyo doofaarka nijaastiisa ee waxaa la yidhahdaa maxay muqallada waa labadaas mukhafafaduna inanka yar kaadidiisa weeyaan inanka yar kaayadiisi wey laba shardi baa ku xidhan laba shardi ayaa ku xidhan shardikood waxa weeyaan inaanu cunto cunin muxuu cuna marka caanaha hooyadii naaska muu dhaafin shardiga labaad laba sanadood muu gaadhin laba sanadood waa in ka yaraado inankaa yar kaadadiisa kaadadiisa mukafafaas waa nijaas lakin waa la khafiifiye waa nijaas waa la khafiifiye laakin marka la yihi bowl kaadun baa la sheegay saxarada kuma jirto waa kaadida ota mukhafafada kaadidiisa weeyaan asabiy marka la yidhina inanta waa ku baxday inanta ayaa ku baxday oo inantu iyado kaadideedu mukhafafo maaha waa nijaas caadi waayo hadda ma aragta imisaan haynaa marka muqallada iyo mukafafa maxaa hadhay saddexdaa wixii kasoo hadhan dhan markaa iyada mutawasidadu waxa weya saddexdaa wixii kasoo hadhay eyga doofaarka oo muqallado ah iyo bowl sabi oo mukhafafa saddexdaa wixii kasoo hadhay oo dhan maxaa la dhahdaa mutawasida la dhahdaa sida dhiiggii oo kale kaadidii oo kale saxaaradii oo kale waxa weeyaan medidii oo kale wadidii oo kale khamrigii oo kale waxyaabahaasoo dhan oo mutawasit ayib halkaa waa isla fahnay soo ma waay waxaa inoo imanayaa waxay inoo imanaysaa haddaba sidaa markaynu u qaybinay waxay inoo soo baxaysaa qaabka loo daahirinayo ila socya marka da waan dul maraynaa waxaa inoo soo hadhay qaabka loo daahirinayo waxaynu soo qabanana ta ugu horeysa ta ugu horeysa waa te muqalladada imisay haynba nidhi laba waa kay kay qaabka loo daahirna waxa wey toddoba jeer baa la meedhaya midkoodna ciili tahay sidaasaa muqalladaba loo yidhi muqallada waxaa loo yidhi inuu waa nijaas adag weeyaane waa inta toddoba jeer baa la meedhaya toddoba jeer baa la meedhi doona midkoodna ay cii tahay midkood ay tahay maxay ciiday toddoba jeer baa la meedhaya halkaa inoo dhig kaas waa waadix soo ma waay ka ku xiga waa maxay mukafafa soo maha mukafafadana maxay ahayd bowl sabiy aladi lam yacam ayr laban soo ma inanka yar isagana qaabka loo daahirina waxa weyaan biyun ba lagu rusheynaya yani in la meedhaa shardi maha matalan dhabti beel mihra lagu qabtay uu ku kaajay biyun baa lasoo qaaday biyahaasoo lagu shubi maca alhalaba waa lagu yar badin doonaa waxoogaa biyo badaan lagu shubi maayo waa la rusheynaya wayna biyuhuna waxoogaa ayaa ku jiraya badniya waay taana halkaa inoo dhig maxaa soo hadhay ya mutawasid maxay ahayd saddex baa wixii ka so hadhay soo maaha waxaa ku filan hal mar oo la meedho oo laakiin nijaasta caynteeda ila cayn wax la taaban karaya hadday tahay caynteeda la zuuliyo urteeda iyo midabkeeda iyo dhanankeedana la zuuliyo hal mar oo si fiican loo meedha ba ku filan ba waa la meedhayaa oo biyaa lagu shubayaa biyaha lagu shubay markay si fiican u meedhaan hal mar baa kugu filan haddii si fiican meedhi waayaan mar labaad baa lagu celinaya mar labaad baa lagu celin doona ilme si fiican ma meedhmin hal mar baa ku filan nijaasaadka kale oo dhan hal mar baa ku filan laakiin maxaa laga maarmaana hadday cayn leedahay caynta in la zuuliyo urteeda in la zuuliyo dhadhankeeda in la zuuliyo midabkeedana in la zuuliyo saxmidinta ya waay marka iminka muqalladadii mukafa mutawasadadii siday waxay kale yihiin iyo sida loo daahirinay wayn baranay soo ma waay markaan leenahay caynta waa in la zuuliyaa shayga wax la taaban karayuu noqonaya waa sida saxaradii oo kale iyo dhiig meeshii ku dhacay oo kale oo laga zuu markaa laga tirtiri karayo cayn cayn le wax la taaban karaya le cayntu wax la taaban karaya weeyaan waa in caynta la zuuliyaa taasi waa laga maarmaan nijaasta maalan marada haddii saxaro ku dhacdo horta waa in saxaradii laga zuuliyaa gebigeeda laga tirtiraa kadibna waa in la meedhaayo urtii midabkii dhadhankii waa in laga zuuliyaa shayga nijaasta haddii uu midabku zuuli waayo dhib ma laha midabku hadduu zuuli waayo dhib ma laha oo ay adkaato in la zuuliyo sida maracad oo uu dhiig ku dhacay oo laga nadiifiyey oo midabkii dhiigga laga saari kari waayo waxba mushkil ma ka xasuusan walaa yaduruki aatharuhu gabadha rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam markii tim uu sheegayey dhiigga sida uga maadhasa marada wuxuu yihi walaa yaduruki aatharuhu raadkiisu waxba ku yeeli maayo inuu kasii muuqda wax dhiba la ma yani ma laha ayib urti iyaduna waa lamid dhadhanka waxay dhahan culimmadu haddii uu dhadhanku meesha ku haro ya weli nijaasti waa baaqi marka in dhadhanka lasuuliyaan waa dhadhankuna wuxuu ku suura galaa had iyo jeer qofku wuxuu sudin siduu dhadhanka sidee loo garanay nijaasta ila dhadhanka ma lasuuliyaa baa la- tacam ya qofna kaadi dhadhamin maayo saxarana dhadhamin maayo laakiin miaalkeedu waxay ku tusaaleeyaan culimmadu waxa weeye dhiigga oo kale qofku haddii uu iligi iligu amaba gawsku oo kale uu dhiigo ama ciridku uu dhiigo ciridkiiba dhiig baa ka yimid dhiiggeen waa nijaas wuu iska tufi mar kasta oo dhadhankii uu sii jiro micnaheedu nijaasi waa baaqi weli weyaan saa la soco ilan dhiigga dhadhankiisa waad garanaysaa in afkiibu ka yimid arnasa ahayn ya mar kasta oo aad dhadhankii aad sii haysid weli waa baaqi nijaastii weyaan halkaa waxaan ku haynaa markaa saddexdaa qaybood loo qaybiyey marna labaa loo qeyb inagu qaybiyey sheekhu inkastoo mutawasado ku qayday laakiin mutawasado keliya noqon mayso intaba way noqon kartaa waxaa loo qaybiyaa cayniya iyo xukmiya nijaasatun a- nijaasatun cayniyatun iyo xukmiyatun cayniyadu waa la taaban karaa isagaa buu inoo sheegayo wuxuu yihi lahaa lown wa riixun wa طacmun buu yihi waa shay la taaban karo ama urteedii la dareemayo mar haddii shaygu ur leeyahay nijaasta hadday ur leedahay cayn la taaban karana ay leedahay ya nijaasta cayniya la yidhahdaa jurmi la taaban karaya leedahay oo mushaahado la arkayo waaba la arkayaa cayniya la yidhahdaa xukumiyadu intaa midna male lamaba arkayaba wax la taaban karana maaha wax ishu qabanaysa maaha ur ma laha waxba ma laha waa may jirta taasi waar may jirtaa dee ina waxa nijaasta cayniyadii waa la arkayaa waa la urinayaa taasa nijaas cayniyaa la ydhahaa mid aan lana arkaynin urna aan lahayn nijaas caynkaasi ma jirta yaa tusaalanaya fa tusaalan karaysa a ya ya kaadida markay qalasho a imika waa kaadida maro ku dhacday ee ku qalashay ee raadkeediina la waayey urteediina la waayey waa la ogyahay maradan imikaada ay ku dhacday oo nijaas tahay oo nijaasowday waa la garanaya laakiin kaadida urtiina way ka bax way ka tagtay ya sidoo kalena raadna male nijaasta xukmiya la odhanaya xukmiya ayaa la odhanaya fahamtay ma garanaya maxay idhahay adi ku celi adi ku celi may cayniyadii xukmiyada inoo inoo sheeg cayniye iyo xukmiye maxay kala yihiin waay hay a a xagga daahirintan waa isku midu waxay haddii nijaastu ay tahay maalan muqallada hadday tahay haddii cayniye tahay caynta waa la zuulinaya haddii xukmiye tahayna waa la iska daynaya soo ma he se waa la meedhaya imse jeer baa la meedhaya oo inaga raadkeediba hayno walow raadkeediba aan lahaynna de mesh waa nijaas toddoba jeer baa la meedhaya waay haddaba waan dul maraya inta waan isla fahna maranaya annajaasaatu nijaasooyinku halaaثun saddex wey muqalladatun mukhafafatun wa mutawasitatun almuqalladatu talaadkay najaasat اlkalbi wاlkhinziiri ayga iyo doofaarka nijaastiisa weeyaan wa farci axadihimaa iyo midkood wixii ka farcamay eg waxay iyagu iska dhalaan ishkaal male ay ay markaasi dee iyo khinziir khinziir waxaa kala dhici karaa ayga iyo khinziirka labadoo wixii ka farcamay ay baa wuxuu saartay khinziir markaasuu khinziirkii dhalay ya maxay noqotay markaa isaguna waa la mid un farac waa isku mid waa isku mid labadaba soo ma waayi waxaa kale iyaduna lamid a inuu midkood shay neef daahiraba uu saarto oo kale maalan aygii ayaa laxmu saartay laxdii waa dhashay waxay dhashay waa nijaas hadda ma aragta saas wey wاlmukafafatu mukafafatu bowl sabiy ilmaha yar kaadiisii weeyaan aladi kaasoo lam yacam aan cunin hayra labana caano waxaan ahayn walam yabluq ilxawleyn laba sanoodna aan gaadhin wlmutawasidatuna saa'ir najaasaati nijaasooyin intooda kale weeyaan ee intaa kasoo hadhay almuqaladatu tathuru bisabci kasalaatin toddoba jeer meedhitaankood bay markaasi ku daahiroobaysa bacda isaalati cayniha caynteedii markii la zuuliyey dabadeed ixdaahuna midkood bituraabin ciid wlmukhafafatuna tathuru birashi ilmaayi calayha biyaho lagu dul shubo ayay ku daahiroobaysaa maca alhalaba iyadoo halabana ay la jirto yani biyaho qaalib ku ah wa isaalati cayniha iyo caynteeda markaasi la zuuliyo wlmutawasidatu tanqasimu waxay qaybsami doontaa ilaa qismayn mutawasidada keliya maaha xataa muqaladada lafteedu iminka ay ayaa waxa weeyaan meel ku kaajay kaadida aygu waa muqalada waay dee cayniyina way noqon kartaa xukmiyina way noqon kartaa waxa laga yaay kaadidiisii inay qalashay raadkeedii la waayey ur ayna lahayn waxba ayna lahayn haddana mesha waa nijaas waa la garanaya oo da waa lagu arkay isagoo meesha markaas waxaweyn ku kaaji marka cayniyi xukmi labada way noqon karaan ayaguna mutawasidada keliya maha cayniyatun iyo xukmiyatu cayniya maxaa la yidhahda waa tan alcayniyatu alati alatii lahaa lawnun waa ta midab leh wa riixun ur iyo wa dacmun dhadhan leh falaa budda waxaa laga maarmaan min isaalati lawniha midabkeeda zuulintiisa waa laga maarmaan wa riixaha iyo urteeda zuulinteedu waa laga maarmaan iyo wa tacmihaa dhadhankeeda zuulintiisu waa laga maarmaan wey yani waa waajib in la zuuliya waay cayntu inuu zuushaa waa haddii cayntu zuuli weydo weli waa nijaas waa baaqi acmiga hadduu zuuli waayana weli nijaas waa baaqi laakiin haddii urtii amaba urti urtiiba iyo la zuulin kari waayo urtiiba la zuulin kari waayo ya ama midabkiiba la zuulin kari waayo dhib male taas ayado oo marka adkaatay laakiin ya midabkiiba adkaaday in la zuuliyo ama urtiiba adkaatay in la zuuliyo dhib male dhib malaha laakiin dhadhanka isagu waa weli wuxuu kutusanaya inuu baaqi yahay maxay ya nijaastu wاlxukmiyatu alatii lahaa alatii laa lawna walaa riixa walaa طacma laha alatii tii weeyaan laa lawna midab aan lahayn walaa riixa iyo uri walaa طacma laha dhadhan u sugnaaday una jir yakfika waxaa kugu filan jarilmaayi calayha biyahood ku dul shubtid yaa kugu filan oo si fiican loo meedho oo dabeetana ya si fiican loo meedho dee zuuliye saddex shay saddex shay waa la rabaa in la zuuliyo dhadhanka midabka urta dhadhanka midabka urta dhadhanka haddaa la zuulin kari waayo adkaato dhib male urta hadday adkaato zuulinteeduna dhib male yani si fiican marka loo meedho laakiin dhadhanka hadduu sii baaqi yahay maya waa in la jaraa kaasna meesha laga saara saasay noqonaysa waay alxaydu aqalu lxaydi yowmun waleylatun xayd inta ugu yari yowmun waleylatun habeeni maalin weeyaan waqaalibuhuna sittun aw sabcun lix ama toddoba weeyaan wa agaru inta ugu badana hamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood weeyaan oo balayaalihaa habeenadeedii wata aqalu uhri bayna alxaydatayn laba xayd uhriga udhexeeya inta ugu yari hamsata cashara yowman shan iyo toban cisho wey waqaalibuhuna arbacatun wacishruuna yowman wa afar iyo labaatan maalmood aw alaatan wacishruuna yowman ama saddex iyo toban maalmood walaa xadda liagarihi beridiisu xad ma leh aqalu nifaasi nifaas inta ugu yar majatun waa hal mar uu soo baxo waqaalibuhuna arbacuuna yowman weeyaan wa agaruhuna situuna yowman kol kitaabkeena doo mukhtasar khulaasyo yaro fiican buna siiyey inugu soo gaabiyey alxayd dumarka dhiig baa ka yimaada u gaara oo raggu aynay la qabin dhiiggaasi saddex weeyaan mid waxaa dhaha alxaydu waa kanaynu baranayno waa dhiig soo baxa inantu markay qaangaadho dabadeed qaangaadh waxyaaba kutusay waa qaangaadh waa ninka kusoo marnay calaamat lbuluuq waynu kusoo marnay waxaanu ka soo baxaa min aqsa raxim raximka ama ilmagaleenka xaggiisa ugu dambeysa ayaa uu soo baxaa wuxuu u yimaadaa calaa sabiili sixati si caafimaad buu ku yimaadaa si caafimaad xanuunkeena ma jiro dhiiggan xanuun kuma yimaado caafimaad buu kusoo baxaa waxa weeyaan wax sabab oo sababin ayna jir awqaad gaarna u yimaada waktiyo gaara isagana u inoo sheegaya sheekhu kaas alxayd baa la dhahdaa nifaasku isna inoo sheegay waa dhiigga dhalmada oo gabadhu markay umusho ee ilmuhu uu soo dhasho dhiigga ka dambeeya ayaa nifaas la ydhahdaa hadda ma aragta ka saddexaad waa ustaxaada ustaxaada waa dhabar furanka weeyaan isaga markaa waa damu cilatin wa maradin yakhruju min adna alraxim isaga sababta keenta dhabar furanka waxa weeyaan xanuun baa sababa oo rasuulku wuxuu ku yihi gabadhi inamaa dalika cirqun inamaa dalika cirqun waa xidid weeyaan buu yihi yuqaalu lahu alcaadil marka isaga xanuun baa sababa dhiiggaasi dhabar furanka la yidhaha marka imika wuxuu naga warramaya alxayd wanifaas istaxaadi kama warramay dhiiggana axkaam badan baa ku tacalluqdaa waxaa ku waxyaabaha la xidhiidha waxaa ka mid a inantu markay aragto way qaan gaadhay gabadhu dhiiggaa marka ay leedahay iyo nifaaskaba isku daro lama furi karo in la furaa waa xaaraan iyadan waynu soo marnay soo ma waxyaabo kaloo ka xaaraan oo salaaddii kamid soonkii kamid yahayna waynu soo marnay haddaba wuxuu inooga sheegayaa inta ugu yar ee uu socdo inta ugu badan iyo haalibkiisa saddexdaas xayd waxaa kasoo horjeeda duhri duhri inteebaa ugu yar inteebaa ugu badan inteebaa haaliba saddexdaas inoo sheegay alxayd waxa ugu yar yowmun wa leyla habeen iyo maalin waxay noqonaysaa afar iyo labaatan saacadood baa ugu yar dhiiggaas markii gabadho ay dhiigga aragto inta ugu yar waa maxay afar labaatan saacadood yaa ugu yaraana afar labaatan sac wixii ka yar waa dhiig faasida maalan gelinkii hore ayuu mar ay aragtay mar damba mabay aragba dhiiggaasi salaadda u diidi maayo salaaddii ay kaga joogsatayna way tukanaysaa waayo dhiig muu ahayn xayd muu ahayn sababtoo ah wuxuu ka yaraaday iyo bun waliil u ka yaraaday war hadda maaragta ya ma ka badan karaa yomul waliil haa ilaa halku gaari karaa ilaa iyo shan iyo toban shan iyo toban cisho ma dhaafi kara maya shan iyo toban haduu dhaafo ka waran shan iyo toban cisho hadduu dhaafo dhiigga dhabar furan baa la odhanaya marka iminka maxaynu baranay laba yaa sheegaya hay inta ugu yar inay tahay yowmun waleyla waxaa kalen baranay inta ugu badan inay tahay shan iyo toban waxaa inoo hadhay haalibka haalibka waxa weeyaan lix cisho ama toddoba cisho inta badan toddoba cisho ayay salaada ka fadhiisanaysaa inay daahir ahayn ama ama lix cisho waa intaas wey waay horta intaa wan waxaan funayaa intaas si fican baan iskula fahanay ya xayd maxaa kasoo horjeeda duhri duhri maxaa ugu yar waxaad kala jaraysaa un alxayd imsaa ugu badnaa shan iyo toban cisho dhiigga xaydkuma dhaafi karaa hadduu dhaafo ka waran oynu aragno inantii ama gabadhii oo dhiiggii uu socdo un istaagay inuu labaatan cisho marayo maxaanu bixinaynaa dhabar furan baa loo bixinay xayd maaha salaad salaad way tukanaysaa waay dib uga soo usoo noqo marka waxaa ugu batay imsa ugu batay shan iyo toban ka jar maxaa soo hadhay bishii shan iyo toban shan iyo toban cisho markayna salaadii tukanin ayna daahiran ahayn bishii shan iyo tobanka cisho soo hadhay ayay waxay tahay daahir daahir waxa bishii ugu yar gabadha inay daahir ahaato maxay shan iyo toban shan iyo toban baa daahir duhri ugu yar waay waxaa inoo hadhay maxaa ugu badan duhriga imsa ugu badan ha kala jarin maanta lama kala jarayo la soco sheekhow lama kala jarayo waxa weeyaan xad male duhrigu wuxuu kasoo horjeedaa un wujuudulxayd xaydka marka la helo unbu duhrigu inoo iman doonaa wii k markuu istaago lakin hadduu xaydba imanba waayo gabadh waa daahir sideedaba daahir waanaysa qad laa taxiidu lmar'atu siniin sanadaa laga yaaba inay gabadh dhiigba ka imanba waayo xayd eh hadduu dhiigga xaydku istaago gabadh waa daahir meel odhanayaa daahir ma noqonayso waqtiyada qaar kamid maya waa daahir weeyaan dhiiggaas markuu yimaadun bayna daahir noqonaynin markuu dhiiggu maqan yahay waa daahir saa wala soco marka inta ugu badan duhrigu muxuu noqonaya xad male xad male haalibka haalibka waxaad kala jaraysaa un haalibkii alxayd umaynu ka goynaynaa un haalibulxayd unsuha lix cisho bishii soo ma ama lix cisho haddii uu xaydku socday bishii maxaa soo hadhay ka jar bishii soddonka cisho ka go maxaa soo hadhay afar labaatan mid aahir ahaan saa wey hadduu toddoba ahaana maxaa soo haray saddex iyo labaatan mid aahir so intaasba intaasuu sheekhu inoo sheegay aqalu lxaydi yowmun waleylat weeyaan waqaalibuhuna sittun oo sabcun weeye wa akaruhu khamsata cashara yowman inta ugu badan oo shan iyo toban cisho layaaliha habeenadeedii wadata aqalu uhri bayna alxaydatayn uhriga markaa waxa weeyaan inta ugu yar ee laba xayd udhexeeya hamsata cashara yowman waa shan iyo toban cisho waqaalibuhuna arbacatu wacishruuna yowman afar iyo labaatan cisho weeyaan aw alaatan wacishruuna yowman ama saddex iyo labaatan cisho wala xadda liakarihi akarkiisu xad ma leh yani badidiisu xad ma laha aqalu nifaas nifaas inta ugu yari majatun hal mar oo soo baxa wey yani ilmihii baa dhashay dhiig baa ka dambeeyey mar soo baxay mar dambe muu soo bixinba intaasaa ugu yar marka maxay samaynaysaa gabadhi way meedhan doontaa way meedhan salaadii bay tukan doontaa yani wuu istaagay ba khalaas halkaas ku dhamaaday len hal mar buu soo baxay u istaagay mar dambe muu soo bixin way meedhanaysaa waay salaadii ma tukanaysaa su-aal baa soo baxday oo shalay halkan waraaqihii yaallay ka mid ahaa oo nidhi waxaynu barrinu ka jawaabeynaa saasuu malan ahayd allahu aclam inuu xusuusto saas aduu gabadha xaa-idada haddii biyo weydo marka ay meedhanayso haddii biyoba weydo maxay samaynaysaa gabadhii dhiiggii baa ka go-ay dhiiggii xeyd kaa go-ay inay meedhantay soo maha salaadda waa loo meedhanaya maha salaadda inay meedhantay ahayd biyihii ay ku merhanaysay weyday maxay samaynaysaa way weysaysanaysaa ya way iska daynaysaa ka jawaaba dee tayamun bay la imanaysaa saas wey waa inagii nidhi maydhiga waajibka in janaabada keliya maahe maca xaydka waa lamid maca nifaaska waxoo dhamaad isku mid weeyaan saa la socdo waqaalibuhu inta qaalibkiina arbacuuna yowman afartan cisho weeye waaktaruhu situuna yowman inta ugu badanina waa lixdan cisho lixdan cisho hadduu dhiigu dhaafo dhabar furan baa loo bixinaya laakiin qaaliban wuxuu kaga go-aa afartan buu kaga go-aa halkaasna ku daynaynaa sala allahu wasalama wabaarak calaa maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin